aan ku bilownay maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta xukunno isugu jira ganaax iyo xadhi ku riday shaqaale ka tirsan kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya oo loo haystay lunsasho hanti dadweyne xukunkan ayaa daba socda xukun ay usbuucii hore ee maxkamaddu ku riday shaqaale ka tirsan wasaaradda caafimaadka wariyaha v o eda saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada muqdisho maxkamadda gobolka banaadir ayaa mar kale waxa ay maanta xukunno isugu jira xarig iyo ganaax ku xukuntay afar sargaal oo ka kala tirsanaa wasaaradaha warfaafinta maaliyadda kalluumaysiga ee maamulo shirkad ganacsi kadib markii lagu helay eedeymo la xidhiira musuq maasuq maxkamadda gobolka banaadir ayaa xukunadan ku kala riday agaasimihii maamulka iyo maaliyadda wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda soomaaliya guuleed ibraahim maxamed oo maxkamaddu ku xukuntay toban sano oo xabsi ah iyo ganaax dhan laba kun saddex boqol lixdan iyo lix doolar maxkamaddu waxay mas-uulkan ku heshay in uu lunsaday sida ay sheegtay lacag dhan boqol soddon iyo toddoba kun sagaal boqol iyo toddoba doolar waxayna amar ku bixisay in uu lacagtaasi ku soo celiyo khasnada dowladda sidoo kalena waxay ka mamnuucday in uu xafiis dambe oo dowladeed maamulo maxkamadda gobolka banaadir waxay sidoo kale sagaal sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo gaaraya saddex kun shan boqol sagaal iyo afartan doolar ku riday cali sheekh doon cabdi oo ahaa madaxa hubinta xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda federaalka ahna milkiilaha shirkad ganacsi oo lagu magacaabo maamuus sidoo kale waxaa lagu amray in khasnada dowladda uu ku celiyo sideedii konton kun shan boqol konton iyo shan doolar oo ah lacagtii uu lunsaday waxayna maxkamadda ka reebtay in uu shaqo dambe oo dowladeed qabto sidoo kale xisaabiye ka tirsanaa waaxda maaliyadda wasaaradda warfaafinta aways xasan cumar ayaa isaguna lagu xukumay hal sano iyo lix bilood oo xabsi ah iyo ganaax dhan kun boqol saddex iyo siddeetan doolar halka wiilkiisa qadar aways xasan oo isaguna ahaa madaxa shirkadda al-xabiib ay sidoo kale ay maxkamaddu ku xukuntay saddex sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan kun boqol saddex iyo siddeetan doolar waxayna dhammaantood mas-uuliyiintan la xukumay ay maxkamaddu sheegtay in uu u furan yahay racfaan ku siman muddo soddon maalmood ah garsooraha dacwadan ee xukunka riday cabdiraxmaan saciid sheekh ayaa ku dhawaaqay xukunka lagu riday saraakiishan waxay maxkamaddu ku dhawaaqaysaa xukunka kiiska dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay eedaysane ka yahay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda dowladda federaalka soomaaliya guuleed maxamed ibraahim waxay ku xukuntay inuu qasnada dowladda ku celiyo lacagta uu lunsaday oo dhan doolar xukunkan waxa uu helinaya kareebista xafiis dadweyne si waafaqsan qodobka iyo qodobka boqol iyo laba xeerka ciqaabta soomaaliyeed kiiska labaad ee maxkamaddu ku dhawaaqayso uu eedaysane ka yahay cali sheekh doon cabdi ahna milkiilaha shirkadda maamuus general contracting and surface iyo madaxa hubinta commitment control ee xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda federaalk soomaaliya waxay ku xukuntay inuu qasnada dowladda ku celiyo lacag dhan lacagta uu lunsaday oo dhan konton iyo sideed kun shan boqol iyo shan doolar xukunkan waxa uu helinayay kareebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka boqol iyo kow iyo boqol iyo laba ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed kiiska saddexaad ee maxkamaddu ku dhawaaqaysaa waa kiis dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay laba boqol afartan iyo sideed eedaysanayaal ka kale yihiin kow aweys xasan cumar iyo eedaysanaha labaad khadar aweys xasan maxkamaddu waxay ku heshay eedaysanaha koowaad aweys xasan cumar waxay ku heshay qodobka laba boqol konton iyo kow kudanaysa xafiis dowladeed waxaana ku xukuntay hal sanno iyo lix bilood oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan labaatan iyo sagaal milyan shan boqol labaatan iyo shan kun oo shilin soomaali ah una dhiganta kun boqol sideetan iyo saddex doolar eedaysanaha labaad khadar aweys xasan maxkamaddu waxay ku heshay qodobada laba boqol iyo siddeetan ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxaana ku xukuntay saddex sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan sagaal iyo labaatan milyan shan boqol labaatan iyo shan shilin soomaali ah una dhiganta kun boqol sideetan iyo saddex si kastoo ay ahaato afar iyo labaatankii bishan ayay ahayd markii sidan oo kale maxkamadda gobolka banaadir ee xukunno ku riday mas-uuliyiin ka tirsanaa wasaaradda caafimaadka soomaaliya kadib markii lagu helay musuq maasuq saynab abukar maxamed v o a muqdisho